bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale ka dhegaystaan subax walba marka laga reebo subaxnimada jimcaha mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo sabtiya taarikhduna ay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha tobanaad sanada labaatan labaatan qodobada aad barnaamijka dhegeystayaal aan idigu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada cusub ee hirshabelle oo maanta la dhaarinayo waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan maxkamad ku taalla kenya oo xukun ku riday raggii qaar ka mid a raggii ka dambeeyey weerarkii westi geedmool qodobada kale dhegeystayaal barnaamijka aan idigu soo gudbin doonana waxaa ka mid noqon doona faahfaahinno ka soo baxaya dagaal ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab ku dhex maray gobolka bakool gaar ahaan degmada xudur waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijka aan idigu soo gudbin doonaa muwaadiniin soomaaliyeed oo dil iyo dhaawac loogu geystay dalkaasi koonfur afrika barnaamijka ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan guddoomiyihii baarlamaanka maamulka hirshabeellena cismaan barre waxaa lagu soo warramayaa in laga reebay liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ee hirshabeelle iyadoo arrintaasna uu guddoomiyuhu si weyn uga xumaaday haddaba waxaad dhegeysan doontaan xog la xiriirta arrimahaasi qodobada kale barnaamijkaan idigu haya dhegeystayaal waxaa ka mid noqon doona dadka waa tiro dadka ku waxyeeloobay dhulgariirkii turkiga oo gaaray ilaa siddeed boqol oo qof haddaba faahfaahino dhulgariirkaasi la xiriira ku dhuftay dalkaasi turkiga ayaad barnaamijka dhegeystayaal ku maqli doontaan qaybaha dambe barnaamijkan waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal xubintii xiisaha badnayd ee saaxiibada ee kalamaan hase ahaatee gebagabadana waxaad maqli doontaan gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan dhegeystayaal aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal iyo diyaar gar wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale aad dhegeysataan subax walba hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado aan ku bilaabanay markaana dowladda soomaaliya ayaa shaacisay waa xilliga lagu dhawaaqayo guddiga doorashooyinka qaranka dowladda soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay in weli maamul goboleedyada qaar soo gudbin xubnaha ku matalaya guddiga heer dowlad goboleed ee doorashooyinka iyo khilaafaadka hore waxaa u jiray qaar ka mid a maamul goboleedyada oo gudbiyo xubnihii ku matali lahaa guddiga heer dowlad goboleed ee doorashooyinkii khilaafaadka balse ay jiraan maamul goboleedyo aan soo dhammaystirin wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan ayaa sheegay in heshiiska doorashada laga gaaray oo qorshuhu ahaa in tobanka bisha oktoobar guddiga la dhammaystiro hase yeeshee cilado farsamo iyo dhismaha xukuumadda cusub ay dib u dhaceen siduu hadalka u dhigay
wuxuu ahaa markii hore qorshihii hore ee samareeb tri wejigiisii labaad ee muqdisho in tobanka octoobar lasoo dhammaystiro laakiin maadaama xukuumad dhis la galay xukuumad dhisistana waa taqaanaa iyo culaysyadeeda iyo dee howlaheeda cidana idinka warrami mayso taas waxaa laga yaabaa inay dadkii ku mashquulisay dhismihii xukuumadda iyo iyo waktigoo aada u koobnaa la qaatay toban maalmood gudahood marka waxaan u malaynayaa uun inaanay mushkilad kale ma jirto waa cilad farsamo iyo iyo uun arrimahan inta xukuumadda la dhisayay iyo ansixintii golaha shacabka waxaasaad moodaysa inay kasoo dhexgaleen waxaan isleeyahay sida ugu dhaqsaa badan maamul goboleedyada badankoodii way soo gudbiyeen xukuumadda federaalka lafteedu waa ka diyaar guddidii doorashada heer federaal ee fiid marka waxba wax badanoo hadda ii muuqdo caqabadii madhina kaas marka la sameeyo dabadeedna guddiyadii kale doorashada statekuna waa iyaguna waa iska diyaaro adiga arkay waa lasoo gudgudbiyey november berito bisha waa ko saa dambe waa ko baan filaya marka bisha bilowgeeda wixii ka dambeeya november waxaynu u jahaysanaynaa inaynu guddiga doorashada dhismaheeda iyo inay iyagu inoo soo diyaariyaan timtableka xukuumaduhu ma sameeyaan dee doorashada dowladdu ma qabato wax qabta guddiga doorashada marka culaysku ma fuuli doono xukuumadda arrintaasaan rabaa inaan dadweyne u sheego culayska dowladda waxaa laga rabaa amnigii dhaqaalihii fasilitiskii gaadiidkii wax alla wixii guddiga doorashada u baahnay doorashadana qabsoomideeda iyo timetablkeeda iyo maalin walba meeshay ka dhacayso iyo gobolka degmada ka dhacayso waxaa laga rabaa guddiga doorashada aynu ka sugayna guddiga doorashadu si ay taa u dedejiyaanna waxaan rabnaa dhammaanteen inay la shaqeeyaan qolooyinkii ayaanu aynu wada shaqayn jirnay international communityguna waxay diyaar u yihiin inay doorashada inagala shaqeeyaan marka qolooyinkii dhaqaalaha inaga xagga dhaqaalaha inaga gacan siin jiray marka qolooyinkaas international communityga ee daneeya inay soomaaliya cagaheeda isku taagto hore u socoto dowladdii federaalka oo u diyaarsan sidii shalay baad ka arkaysay golaha wasiirada miisaaniyadda in ay budgetkii xitaa labadii sannadood ugu kala qaybisay oo ay diyaar u tahay iyo guddigii doorashada oo soo dhammaystirmaya sida ugu dhaqsaa badan dalku inuu u jeesan doono doorasho qurux badan oo lagu wada raaliyahay oo dalkan hayaankiisa iyo geedigiisa halkaa kasii ambaqaata
saaxiibayaal dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaad dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan cadaada iyo deegaanada ku dhow dhow markaana hirshabeelle xildhibaanada cusub ee maamulka hirshabeelle ayaa maanta lagu dhaarinaya magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa lagu wadaa in maanta magaalada jowhar lagu qabto munaasabad lagu dhaarinayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka hirshabeelle ee dhowaan lagu dhawaaqay munaasabadda dhaarinta ayaa waxaa ka qaybgeli doona guddiga doorashooyinka maamulka hirshabeelle waxaa sidoo kale lagu wadaa in maalinta berri ay yeesheen kulankoodii koowaad oo ay iska dhex dooran doonaan guddoomiye kumeel gaara qaar ka mid a xildhibaanada cusub ee dhowaan lasoo xulay ayaa warbaahinta u sheegay in maanta ay dhici doonto munaasabadda dhaarinta doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ayaa lagu wadaa inay dhacdo shanta bisha soo socota dhinaca kale guddoomiyihii baarlamaankii waa guddoomiyihii hore baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre ayaa lagu soo warramayaa in laga reebay liiska xildhibaanada cusub guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka hirshabeelle ayaa dhowaan ku dhawaaqay liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka kooban sagaashan xubnood waxaana intooda badan yihiin kuwo cusub halka qaar kalena ay ka tirsayay baarlamaankii hore ee dib loo soo celiyey iyadoo laga reebay guddoomiyihii hore cismaan barre maxamed iyo ku-xigeenadiisii koowaad waa ku-xigeenkiisii koowaad sheekh cismaan barre oo qoraal soo saaray waa qoraal soo saaray ayuu maamul ayuu maalmo kadib uga hadlay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle kuwaasoo maanta la filayo in xilka loo dhaariyo guddoomiyihii hore ee cismaan barre ayaa hambalyo u diray mudanayaasha cusub iyagoona alle uga bariyey inuu u fududeeyo xilka loo egmaday iyo waajibaadka culus ee dastuuriga waxaan u hambalyaynayaa dhammaan inta nasiibka u yeelatay inay ka mid noqdaan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana alle uga baryaa inuu u fududeeyo xilka loo egmaday iyo waajibaadka culus ee dastuuriga ayuu yidhi sheekh cismaan barre oo aan ka mid noqon baarlamaanka labaad ee hirshabeelle xildhibaanada ayaa la filaya maanta kulanka ugu horreeya ay ku yeesheen magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe iyagoo loo dhaarin doono xilka sidoo kalena dooran doona guddoomiyaha kumeel gaarka waa hagaag markaana koonfur afrika muwaadiniin soomaaliyeed ayaa lagu soo warramayaa dil iyo dhaawac lagu geystay dalka koonfur afrika kooxo hubaysan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa habeennimadii xalay ahaa weerar ku qaaday muwaadiniin soomaaliyeed oo ku sugnaa gudaha koonfur afrika iyagoo u geystay falal iskugu jira dhimasho iyo dhaawac burcadda ayaa weerarkaasi waa weerarka ku qaaday dukaan ganacsatada soomaaliyeed ay ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo cosmos oo ka tirsan magaalada johannesburg iyagoo halkaa ku dilay laba soomaaliya sidoo kale raggii hubaysnaa ama raggaasi hubaysan ayaa hore dhaawac culus uu geystay meel ku dhow cosmos muwaadin kale oo soomaaliyeed islamarkaana halkaasi ku lahaa goob ganacsi kaasoo si deg dega loogula cararay xarun caafimaad dadka yaqaanay labada marxuum ee la dilay ayaa magacyadooda ku sheegay cabdisalaan axmed iyo khays iyagoo ahaa ganacsato hal dukaan ku wada shaqaysanayay waxaana goobta meydka ka qaaday dad kale oo soomaaliyeed oo iyagu goobta ka agdhowaa dalka koonfur afrika ayaa waxaa si joogtaa loogu dilaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkaasi u raadsada ganacsiga waxaana dalkaasi lagu dilay boqolaal qof iyadoo aysan jirin cid weli iska xil saartay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka soomaalida loo geysanayo markaana kenya rag loo haystay weerarkii westgate moll ayaa xukun deg deg ah lagu riday garsoore ku sugan dalkaasi kenya ayaa xukun siddeed iyo toban sano iyo soddon iyo saddex sano oo xariga ku riday laba qof oo ku eedaysnaa inay gacan siiyeen kooxihiis waa islaamiyiinta hubaysnaa ee laba kun toban iyo saddexdii weerar ku qaaday dhismaha ganacsiga westgate ee lagu dukaamaystay ee ku yaal magaalada nairobi weerarkan ay kooxda hubaysanay oo ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen suuqa weystigeed ee ku yaala bartamaha magaalada nairobi waxaa ku dhintay lixdan iyo toddoba qof dowladda kenya xilliga weerarkaasi lasoo afjiray waxay sheegtay afar ka mid a dableyda weerarka soo qaaday halkaasi lagu dilay dableyda weerarka soo qaaday ayaa dhismaha ganacsiga ee weystigeed haysatay afar maalmood weerarkaas oo lagu sheegay inuu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee kenya ka dhaca xukunka ay maxkamaddu riday ayaa ah kii ugu horreeyey oo ay maxkamaddu soo saarto weerarka westigate eedaysanayaasha oo saddex toddobaad ka hor dembiga lagu helay maxkamadda dacwadda qaadaysa waxay sii daysay liibaan cabdulaahi cumar oo wax dembiga lagu waayey whagaagdegstayaal qaybihii dambe barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaad cadaado naga dhegaysanaysaan dhuusamareebna siddeetan iyo siddeed dhibic eber magaartis markaana bakool faahfaahino ayaa ka soo baxaya weerar ka dhacay gobolka bakool wararkaanu ka helayna magaalada xudur ee gobolka bakool ayaa ku warramaya in dagaal aada xoogan uu shalay ciidamada al-shabaab waa ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo al-shabaab uu ku dhex maray deegaankaasi dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la sheegeen weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka koonfur galbeed ee magaalada xudur waxaana lasoo sheegayaa in khasaare kala duwan uu ka dhashay weerarkaasi goobjoogayaal ku sugan xudur ayaa ku warramay inay maqlayeen joogta hubka kala duwan ee laysku adeegsanayo balse lama xaqiijin karo khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka ka dhacay magaalada xudur waa xudur ee xarunta gobolka bakool saraakiisha ciidamada koonfur galbeed ayaa sheegay in iska difaaceen weerar kaga yimid al-shabaab inkastoo aysan sheegin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi wahagaag saaxiibayaal dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadi aan isla soo gaarnay alaaba qaybaha dambe barnaamijka waxaan idinku soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan diyaare xashintaada ka buuxso buraxmadow waxaa kaloo la yidhi nin qiyaamo xasuustoo xisaabtaa garanaya xaaraan wuu ka baqdaa may kala leelay dadka hati roogaan madi in yar lakaraaba badashoo bahaabsooy oo aan maahin halaal ii haaraan manshal biyaayan waxaa kaloo la yidhi ilaa niman xishoodan dagaal xeeli kama hayso warqadaad weynay haabsoo cun mooye xeelad kale ma haysaan waxaa maqli jiri xaaji maoo hanjaaro xaajada waa xumaati arooda waxaa la yidhi ninkii
waryaale kalamaanay mar walba waxaan maqlaa mas-uuliyiintu guryay dhisteenoo musuqmaasuq bay sameeyeen war mas-uulku haddaannu guri lahayn ma dariiqyadu seexan lahaa war maydheeray wasaga waraabe hobad erta lan afukin wabad mawaayasa aryaadhaha anaa runtii idiin sheegaaye geedda soomaali la yidhaa tuuga muhurta waaye laakiin tuugadi la ogaayo sii kala fool xumaatay qorax joogtu muggay hantida ummadda xaabsada dalkay guryo uga dhistaan laakiin qurbajoogtu waxay xaabsadaan muggaasaa kuugu dambayso il dambeeta la saari maayo xataa shaxaad iyo shaqo laga heli maa miya war hadday dalka guryo uga dhisan lahaayeen ugu yaraan waardiye iyo gabarh shaqaalaha oo dhulka u xaaqdaan laga heli lahaa hayehe horta miidin caddaata inay tuugadu noo kala roon tahay anoo cabdullowsay u kala roonaadeen tuug tuug le waay damaar iyo labadiisa dhagood le ahaa ninka dibad ka yimid ee darajiya xil lagu raray ma cid buu u daray war kalamaanay waxaan maqli jiray allahayow nin soo dhoofay oo lacag u soo dhoofay waxba yowsan lacag dhoofinayna yaa isaga dhoosha marka nimankan lacagta u soo dhoofa isla markaa yimaada in la dhoofiya ku fiicneed warnimayo wax la ogaadaa jira marka ay tuugadu noqdaan matalayaal qaran xatooyadu waxay noqotaa shaqo qaran war kalamaanay waxaa la yidhi martidii ku soo hoyatay ee joogtay minankiisa ninkii asaguu sii martiyey magaane loo yaabiye iyo madaxda soomaaliyeed waysmatalayaane labaduba naftoodii musuq wayse moogyiin nin haraad la meeraystay oo lama lagmoo ooman maankiiyo xiskiisuna dhan yahay muruqna aan waayin xareeddiina ay u muuqatiyo miirta la cabbaayo qiymada muliilicanayee muhanayee baahan oo maciin ka sugi ruuc kalee dhowru midigtiisa iyo madaxda soomaaliyeed waysmatalayaane labaduba naftoodii musuqe wayse moogyiin minankaagii aniga imide kowdhe martiyo kale ar abdulowlan kunsaas makaarna lan dabaran danti i wakhtiga ahaa durdur markii ii bilo darka aragaw daleelika oomanga ahaa waa ka eri war sawtii la yidhi marti marti way ka naxdaa ana waxaa maqli jiri mala waa macaa loo galaa martina waa la maamulaa araada anigood cabdil waxaa ka maqli jiray adaa marti laguu ahaa marti ka hoos maqaa mixnaa waree dhahay nin gabyana wuxuu yidhi mugdi baa hareeyoo masaxay midabyadeedii meeshay ka sii muuqataa waa madowdahay madaxdii la doortaa gabtiya maamulkii sare muraayadihii lagu eegay oo lagu midnaan siiyey iyo shaandhadii miirtay baa mirir lahaayeen waryaadhaheen anigu waxaan la yaabanahay cidda kalemaha wax ka qabtay maanta eedaynayaan war waxaan nahay dad dhacan oon garanayn dadkii dhacay war maysaasan anaas buruuf buruufa ka socdaana laamin waan dareerana war warka hayga dhex gelinine waxaan dhegaystay ra'iisul wasaare rooble oo dhahaya kalamaan xanteenna ha sii badiyaan waa rabnaaye marka anigu waxaan isleeyahay ra'iisul wasaaruhu xeelad buu wataaye albaabka xabsigaa gargaraacaysaan horaan waxaa loo yidhi luuxantu lugu xasuustaa ka horayso war ra'iisul wasaaraha antaas mayba ka daray lan dhaliilis lin sheegay lu toosiya haddii usdhirifo aad aragda lan wadan iyona dadya indanayay fadawme ee una safayla dhaliilana nin tusaayri warmadayow waxaad walaftan wadka ahelin kow aan toobe waa war loo noqon war warkii uu xalay toole xaaji roob la lahaa haddaan aayar xisaabay afrikaan xil sidaa hixan ma yeeli lahayne xaggeen noo raraya aroo godka jilcoobaa lagu geynaa maa lagu yidhi war ra'iisul wasaare roble xalay wuxuu yidhi dhaliisha dulqaadan u leennahay laakiin waxaan u malaynayaa akhyaarta kale inaysan la qabin fekerkaas sababtoo ah xaaji abuukar cumar caddaan oo sagaashan jira iyo weriyihii waraystay lama soo xidhin haddii dawlad dulqaad lihi joogto warwar ma haysaane godka jilicow laba sano ka hor waa tii la yidhi akademiyaa laga dhigay xabsi dambena noqon mayso intaana dadkan waa lagu gurayey mar kale wasiir islow markuu hadda xilkan wareejinayey ayuu beentiisii hore ku celiyey wuxuuna yidhi waxqabadkeenna waxaa ka mid ah godka jilicow inaan ka dhignay dugsi lagu tababarto war wasiir xil wareeje hadal waa hardhayaae beenta loo xirfadeeyey xundubay ma guddoomin aryaa hayda wareersha xaaje uusan dhoqon qofkii loo xarxardhaa xaasha waa dhahayaahe waar xasan xudubay in nin saxafiya inuu yahay baan ogahay markaa maanta hadduuna ogayn berri buu ogaanayaa waryaarayan wasiirada wariyaasha way bateene wasaaradaha warfaafinta miyaa la kordhiyey warnimayow ra-iisul wasaare rooble oo xidwrejinta wasaaradda amniga ka hadlayay wuxuu yidhi xundubay waxaan kula dardaarmayaa shaqada wasaaradda amniga inaysan saxaafadiioo kale ahayn marka amnigu jijiric uma baahnee isgiiji buu yidhi war hadda ka hor ra'iisul wasaare cali geedi ayaa taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha booliiska wuxuu u magacaabay darwiish iyo cabdi qaybdiid markaasuu la hadlo wuxuu yidhi xilalka idinkuguma magacaabin inaad dadka kareem u marisaan marka hadda ra'iisul wasaare rooble is-adkayda wasiirka amniguma sidaasoo kale ah warmalaha wuxuu is yidhi ninku waa weriye markuu meesha taguu qoraal ka samayn doonaa xogta uu ku arkana faafin doonaa warwar mihaysiina anigu war weyn adiin haya warwarkaasi dee weyn miisaankiisa ma soo cabirtay golaha ammaanka ay qaramada midooba waa shireen shirkooduna waxay ugu hadleen soomaaliya waxay dhaheen markii aan baarnay eedayntii loo soo jeediyey taliyaha booliiska gobolka banaadir jaranaal saadiq cumar maxamed soomaaliduna u yaqaaniin saadiq john waa kuweynay wax dembiya wixii la soo madmadaa kuusana waa beenoobeen hadda ciddii mar dambe afka ku taagto qoryo waa weestaa iska celiyo war ma qaramada midoobaa u banneeyey in saadiq hubkiisa qaato saadiqaa dembi lagu waayay ee baagoo cabdiraxmaan cabdishakuur lagalama tashan waar qof aan dembi lahayn cidima saari kartee saadiq joon qaramada midoobe way bar yeeleen war awal baan la yaabayay nin baasabor ingiriisa haystaa dembi qabanaya waaryaalaheen saadiq joon hadduu noqdo taliyihii koowaadee baadhitaan waafiya lagu sameeyey simikaarka dawladda qarankala keliyana u isticmaalo toloma la dallacsiinayaa aryaadhaha saadiq janan waaye darajada kaloo la dallacsiihaa intaa laga saaraa taliyaha booliiskaa laga dhigayaa xijaarna waa lagu beddelaya maxaa diidaya war walaasan sheego haytaan kutubka ma ka qoran warwar mahaysaan ra'iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya khadiijo maxamed diiriye istaakfirullah mahdi maxamed guulaad qadar maanta u dhagax dhigay daartii hooyooyinka magaciina waa laga beddela baa la yidhi waxaana loo bixiyaa la yidhi guriga saynab xaaji cali baxsan war maxaa tidhi baxsan haws miyaa loo bixiya hadda unuduugu weynay guriga hooyooyinka duugunkuweelniyaerena baxsan war baxsan madris bildin oo ka soo horjeeda
aryaadaha anigu beriga waxaan ogaaday khadiijo maxamed diiriye waa tii dhihi jirta libaax lama maahine inay iyadu libaaxo tahay sababtoo ah guddiga habmaamuuska baxsan iyadaa guddoomiye ka ahayd waxayna tidhi in guriga hooyooyinka baxsan loogu magac daro waa dikreeta ka soo baxda madaxweyne farmaajo hadda shacabka ku ansixiya ay tiri waana la wada kacay war dhismaha guriga hooyooyinka waxaa madax ka ahaa la yidhi oo ishilqaan oo dhan hadda kadib hoosegi doonaan jenaraal bashiir goobe maareeyaha wakaaladda dhismaha soomaaliyeed yaa maryan aadan haddama bashiir goobay hoostegi aroo dhagool maataa ishilqaanoo dhamma hoostagaha lagu yidhi war cid kasta ha hoos tagtee maryan aadan waa soo halgantay war dowladda soomaaliya oo go'aansatay inay cambaarayso gefkii loo geystay rasuulkeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam kana xishootay faransiiska inay toos u cambaarayso ayaa waxay tidhi madaxda caalamka waxaan uga digaynaa wararka gafka ku ah diinta islaamka kicinayana dareenka dadka muslimiinta ah raadkayaan lahayaa hor ruuxiyaan arkaya ahaan maqli jira madaxda caalamka muggay leeyihiin makarooni ma dhahaano waryaada dowladda soomaaliya faransiiska intay ka xishoonayso miyaad u malaysaan inay ka xabsanayso war hamasho obsuu habaarin tabardaruhu waleeri war adeer dowladda soomaaliya urdugaanoo kale maaha war boqorrada sacuudiga iyo imaaraadka waxaa laga soo xigtay haddaad aragtiin macron iyo erdogan oo ishaya waxaad ogaataan in macron uu xaqa ku taagan yahay nabe kuwaasaa soomaaliya ka liito aroo soomaalida ha u gafin kuwaas mar hore isdhiibeyne war amiirada carbeed waa garto kursi abadanay difaacanayaane madaxdan soomaaliyeed ee doorashada ku timaadda maxay la xishoonayaan mahantiyaraan baa haysa aryaa nin baahan xanta lagama qarsada miyaadan maqal waa baahanahay bakhti ma loo cun ma maqli miyaadi war hadday baahi tirayso wadar boorsan la keen war howaal meel biyaali hunguri jeeyee dheeray sariigdi walakashaani hunguri doongu waryaalehen waryaalehen waa isla wareerteene jumhuuriyaddii somalilan ee barakaysnayd madaxweynaheedii wuxuu furay tartanka ciyaaraha gobollada waariyaa ku ciyaaraya qowdhanow war qadaadweyneennaga ciyaarayna ka bax war tartankii hirshabeelle horta yaa ku adkaaday war xildhibaanadii la soo xolay ee dhikaar lama siinayaa la yidhi ilaa ay bixiyaan min shan boqol oo dollar waaryaana ciyaartii gobolka sanaag baan fiirsanayaa ee fasaxa waranba wada jiri kaaraanaan fiirsa lahay runkaa ma ciyaarayin araada hirshabeelle maa ku cayaaraysa intaasoo dhan aryaadaha idinkoon iswareerin saaxiibkay cabdullo arrinta hirshabeelle la yaaba wuxuu yidhi how hoggaanka hirshabeeliyo herhiiraan howl yaaraa dhextaal hoggaanka hirshabeeliyo herhiiraan howl yaaraa dhextaal haye waryaana waxaa la yidhi baalkii trump iyo baydhan waa baratamayaan baableeshinkiibay intaa been ku qubayaan maali walba horta adi taram maxaa ku daba dhigi taas waxaad ka dayaysiin hirshabeelle maad aragtiin war dardarama ciyaar baa ka socoto war maya stadiumka hargeysa galanayo warintii hargeysa somaliland kala dhigay war maxaan kugu aamina
waryaa balaada iska joojiya
war ninkaajidee ka dhaw war ka dhaw
waa hagaag saaxiibayaal dhegeystayaal xubintaasi saaxiibada kalamaanaya barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal saaxiibayaal u dambeysay barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim yaraan igosharmaarka idala socodsiinaysa isla haashim ayaa ii farsameynaya dhegeystayaal intaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
iska dayo dadka la mid noqo dadka Toyo, toyo, toyo, toyo. Toyo, toyo, toyo, toyo. Daman bulki adam adeliya iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka anoo daacada wadan gooniya dood ku gelinabi waad gardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cadina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiiday aynu doone dhamaan bolkiyo dabacuniya iska daayo iska dayo dadka la mid noqo dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waad dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone dhamaan bulkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka wixii dume dume wixii dide dide wixii dege dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale laba doone dhamanbulkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka wixii dume dume wixii diday dide wixii degey dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool daba qabashada aan dadaale nabadoone dhamaan bulkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka